أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha askarta salibiyiinta kenya lagu gaarsiiye weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka wajar ee ku hoos jira gumaysiga xukuumadda kaafiradda kenya dowladda siliibiyadda kenya ayaa qiratay in ciidamadeeda uu khasaare culus ka soo gaaray qaraxyo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka wajeer kalluun fara badan iyo noolabadeed kale ayaa ku soo cariyey xeebaha magaalada muqdisho arrinkaasoo siyaabo kala duwan loo hadalhayo xiise dagaal oo u dhacaysa dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka shaarodirarka liyobooliska ayaa weli ka taagan deegaano ka tirsan dhulalka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya madaxa maamul goboleedka gaaliraaca ee koonfur galbeed ayaa xabsiga dhigay saraakiil ah ka tirsan maamulkiisa oo ka gadooday mushaar la'aan baahsan oo ka jirta gobolkaasi maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqanaa deegaan hoostaga degmadaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo beesha tuni ayaa ku soo gebagaboobay deegaanka kunyo barrow ee wilaayadaas ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga gedo
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijriguna ay tahay labiyo labaatanka bisha jamaadul aakhir kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha askarta saliibiyadda kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya yaasir maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa qarax maalmo ka hor ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaarayay duleedka deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtigu waa sagaal askari oo kufaarta kenya ah dhaawacnu waa saddex iyo toban askari oo isla kufaarta kenyaatiga ah gubashaduna waa laba gaari oo kale ah taaw iyo koyal dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee degmada balcad dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa shan askari xilliga qaraxa waxaa meel u dhow saldhigga ku sugnaa murtad odawaa yuusuf raagi oo ah taliyaha maleeshiyaadka kooxda riddada iyo murtad cabdulaahi sambululshe oo ah taliyaha riddada nisa dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada janaale bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen goob ay ku qayilayeen maleeshiyaadka riddada oo ku taalla xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo khasaare ayaana murtadiinta gaaray sidoo kale bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada dinsoor isla bay waxay sidoo kale mujaahidiintu xalay weerareen guriga uu degmada qansax dheere ka degan yahay gudoomiyaha riddada ugu magacaaban degmadaasi murtad cabdulaahi ibraahim si dirqi ah ayuuna kaga badbaaday howlgalka la doonayay in isaga lagu dilo howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir dowladda silibiyadda kenya ayaa qiratay in ciidamadeeda uu khasaare xooggan ka soo gaaray qaraxyo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka wajeer sida uu ku warramayo xaaris cabduqaadir xilli ay sii kordhayaan weerarada mujaahidiinta ka socda gudaha dhulalka muslimiinta soomaalida n f d ayay dowladda kenya walaac ballaaran ka muujinaysaa weerarada silaayaanka ah ee ciidamada lagu dhigbixinayo dowladda siliibeedaha ee kenya ayaa qiratay in khasaare lixaad leh uu askarteeda ka soo gaaray weeraro saacadii lasoo dhaafay ka dhacay dhulka n f d saraakiisha booliska kenya waxay si hordhaca u xaqiijiyeen in sideed askari oo boolis ah ay waxyeelo culus ka soo gaartay qarax ay mujaahidiintu ku beegsadeen gawaari nooca kafilan ah oo marayay deegaanka qorof xaraar ee gobolka wajeer sida ay soo tabisay warbaahinta maxalliga ee kenya sida lagu qoray qaar ka mid ah wargeysyada kenya qarax ay ku sheegeen miino dhulka lagu aasay ayaa haleeshay koox booliis ah oo ka koobnayd cutubyo ka tirsan waxay ugu yeeraan kooxda howlgallada gaarka special operations group iyo cutubka ilaalada xuduudaha qaraxaas oo burburiyey gaari gaashaaman oo ay saarnaayeen ciidanka la qarxiyey sawirada lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey gaadiidka ay qarxadu haleeleen oo isbarkan islamarkaana uu burbur xoogan gaaray mid ka mid ah sawirada ee laga dheehan kariyey gaariga oo kala firiray sababo la xidhiira awoodda qaraxa oo kala daadisay habdhismeedka gaariga gaashaaman gaadiidkan ay qarxada mujaahidiintu burburiyeen ayaa loo malaynayaa in dowladda kenya ay kasoo iibsatay dalalka shiinaha iyo turkiga kuwaas oo horey wasaaradda difaaca kenya ula galay qandaraasyo gaadiid gaashaaman looga iibinayo si ay ugu adeegsato dagaalka ka dhanka mujaahidiinta warbaahinta maxalliga ee kenya sida generaalada the nation iyo the standard oo inta badan qariya khasaaraha ka dhasha weerarada mujaahidiintu ay ka fuliyaan gudaha kenya ayaa soo wariyey in weerarkani uu qayb ka yahay weeraro sii kordhaya oo lagu bartilmaameysanayo ciidanka saliibiyiinta kenya ee ku sugan xuduud beenaadka dhulka soomaalidu degto ee n f d iyo jubbada hoose weerarkan ka dhacay deegaanka qorof xaraar ee gobolka wajeer ee mujaahidiintu waxa ay ku dileen sagaal askari oo ciidanka saliibiyiinta kenya ah kuna dhaawaceen saddex iyo toban askari mujaahidiinta ee sidoo kale waxa ay weerarkaasi ku gubeen laba gaari oo kale ah taw iyo kooyal maadsanid xaaris kalluun fara badan iyo noolobadeed kale ayaa ku soo caariyey xeebaha magaalada muqdisho arrinkaasoo siyaabo kala duwan loo hadalayo marwaan maxmed ayaa siyaanba qaadaya warbixintan dhacdo ay dadka qaar ku sheegeen mid naadir ah oo nuuceeda oo kale aysan ku badnayn geyiga soomaaliyeed ayaa laga soo wariyey xeebaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxaa biyaha badweynta hindiya ka soo butaacay kumanaan tan oo ah noolaha badda gaar ahaan kalluunka iyo xaasbadeedka laga soo bilaabo deegaanka jasiire ee koonfur galbeed magaalada muqdisho ilaa xeebaha degmada xamurweyne ayaa lagu arkay kalluun tiro badan oo bannaanka u soo baxay halkaasoo ay kalluumaysatadu bilaabeen inay qabqabsadaan khayraadkan oo soo helistiisa ay juhdi badan ku bixin jireen sidii ay sheegeen dad goobjoogyaal ah noolaha badda ee bannaanka u soo baxay ayaa u badnaa libaaxbadeeda iyo noocyada kala duwan ee kalluunka dadka qaar oo dhacdadan ay filinwaa ku noqotay ayaa ka shekeeyey caafimaad qabka kalluunka waxayna ka digeen in lagu degdego cunista hilibkiisa kalluumaysatada deegaanka xamarweyne ayaa ka warbixiyey waxa ay indhahooda ku arkeen iyagoo farxad ka muujinaya kalluunka faraha badan ee daadsan xeebta aniga xataa waa la yaaba mafahad mudeeda kale dadka micnaha hadda qaar meeshaan buuxa ujeedid macnahan oo kale weligood ma arka mafahanta maanta aniga xataa waa la yaaba saaka waa soo kacay marka qad iska aad wax laydhaa camal qadiya soo aada mafahant marka waxaa ku joogaa malaayo weligay aan arkin oo yacni isdawadidayo mafahanta marka maanta aad yaa u faraxsanahay maadaama oo arkay malaay badda waa laga soo saari jirin mafahant maanta malaay isdaba socdo يعني قدرت نقطه المنطقه السلام عليكم اصحاب القالي واكنا مانت ما شاء الله لواحد دتك عناي aan kor taaganahay maasha allah diinkana waa kana ujeeda waa fulki wey badeed waa libax badeed waay hal maras ku dujiyaa hal mar waa duqma yara wallaahi maasha allah waa waxaa la arkayay kalluun tirabeel ah oo la soo geliyey suuqyada magaalada muqdisho halkaas oo ay kalluumaysatada iyo dadka hilibka malaaya ka ganacsada ay ku kala baactamayeen iyadoona qiimaha hilibka cad uu aad u rakhiisay halkii kiilo hilibka kalluunka ah ayaa lagu iibsanayaa wax ka yar hal doolara
haybukaad maragagade maxaa waa inta soo saarto geeya geeya halla guwe arrintan ayay dadka fasiraado kala duwan ka bixinayaan dhakhaatiirta ayaana ka digaya isticmaalka hilibka kalluunka waxayna aaminsan yihiin in walxa sumaysan oo badda gunteeda ay ku daadiyeen maraakiibta shisheeye ee sababtay in noolabadeedka u soo cararo dhanka berriga balse kalluumaysatada ayaa aragtidaasi diidan oo sheegay in hilibku uu yahay mid caafimaad qaba dadka qaar ayaa arrintan u arka inay sabab u tahay jallaabashada xaddaafka ah ee maraakiibta shisheeye ku hayaan badda soomaaliya arrinkaas oo sababay in noolaha ku nool gunta badda uu ka soo cararo shabaagadaha danabeysan ee shisheeyuhu u dhigtay halka dadka qaar ay aaminsan yihiin in dhacdadan ay tahay deeq rab lagu siiyey soomaalida oo loo soo dhoweeyey khayraadka ay dhib badan u mari jireen dhacdadan waxay imaanaysaa xilli badda soomaaliya ay ku sugan yihiin maraakiib nuuca shidaalka baara oo ay leedahay xukuumadda dabadhilifka turkiga waxaana laga yaabaa in arrinkaas uu saameeyey noolaha badda maadsanid marwaan xiise dagaaleed oo u dhexaysa dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka shaardirarka iyo booliska ayaa weli ka taagan deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabshada etoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan inoo eegaya dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka dacawaley ee u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyada liyu booliska shadala dirarka ah ayaa reebay saameyn xoog leh maleeshiyada liyu booliska ee mustafe cagjar ka amar qaata ayaa lasoo wariyey inay ku adkaatay inay midadkooda kasoo daabushaan goobihii lagu dagaalamay kadib markii ay ka biyo diideen dadka deegaanka guddi dhexdhexaadin ah ayay wararku sheegayaan inuu ka shaqeeyey in soddon iyo laba saacadood kadib la qaado meydadka maleeshiyaadka liyu booliska elwaraadyo ayaa sheegaya in maamulka mustafe cagjar ilaa lix gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta u diray goobihii lagu dagaalamay si ay halkaas uga daabulaan meydadka maleeshiyadiisa kuwaasoo sida elwareed dadka deegaanka ah sheegay lagu kala aasay yaacooley iyo dhagaxbuur muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay gaadiidka nooca gurmudka degdega ee ambalaasta oo lagu daabulayo midadka maleeshiyada liyu booliska
waa mise ambalaas kow laba shan ambalaas iyo shan hore dhaqaaqay
dadka deegaanka ayaa sidoo kale faafiyey muuqaal ay ku sheegayaan inay qabsadeen mid ka mida gaadiidka dagaalka ee maleeshiyada mustafe cagjar kaasi oo ay muuqaalkiisu ku faafiyeen baraha bulshada xaalada dacwaley iyo deegaanada ku xiran ayaa ah midda weli cakiran xilli walbana waxaa la filan karaa dagaalo dhex mara shacabka iyo maleeshiyaadka liyu booliska itoobiya maamulka mustafe cagjar ayaa soo howlgeliyey maleeshiyo badan kuwaas oo qaarkood laga keenay ismaamulka canfarta sida ay soo wariyeen dadka deegaanka dhanka dadka shacabka ah waxaa soo gaaray gurmudyo kala duwan saraakiisha maleeshiyaadka liyu booliska itoobiya ayaa lasoo wariyey inay ku sugan yihiin aagga degmada yaacooley halkaasoo ay ka agaasimayaan xasuuq kale oo ka dhan ah dadka deegaanka ee ka dhiidhiyey gobood falladooda waad mahadsantahay cali yare madaxa maamulka gaala raaca ee koonfur galbeed ayaa xabsiga u taxaabay saraakiil ka tirsan maamulkiisa oo ka gadooday mushaar la-aan baahsan oo lasoo diristay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa si ambaqaadaya wararka ka imaanaya magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa ku waramaya in maleeshiyaad ka tirsan maamulka ridada koonfur galbeed ay sameeyeen gadood iyagoo cabasho ka ah murtad cabdicasiis lafta gareen muuqaal ay iska soo duubeen ayay ku sheegeen inay hayso mushaar la-aan iyagoona dhanka kale cabdicasiis lafta gareen ku eedeeyey in uu tamashlaynayo oo xaflado uu dhiganayo mar ay arrimahaasi ka hadlayeen ayay yidhaahdeen ciidanka daraawiishta degmada waanglubeen baanduulka ururka degmada waanglubeen annagoo saamaduulaa la yaraa shaataga daraawiishta oona tee tuu taha adi isiidi jaari inkishanta beladuugli inkisiidi todoba bilooda dhibow haan haayi حقوقدي تضبلو تبو هان هاي اني اسقرتي اني هالنا فدان تضو سنة الا شن سنة الا افر سنة حقوق لان انا
ciidanka dowlad degmada walaweyn daraawiishta ahaayeen korkooda afar bilood lacag ugu qaatay saacado kadib madaxa maamulka ridada koonfur galbeed ayaa amar ku bixiyey in xabsiga loo taxaabo askarta iyo saraakiisha cabashada muujiyey wararka ayaana sheegaya in xabsiga wallaweyn la dhigay ilaa afar sargaal lafta gareen ayaana ka cadhooday hadalkooda maaha markii ugu horreysay ee maleeshiyaadka murtadiinta ay cabasho muujiyaan kadibna xabsiga loo taxaabo madaxda riddada ayaana caado ka dhigtay inay musuq maasuqaan lacagaha gaalada ay ugu talagashay maleeshiyaadka riddada ee loo carbiyeeyey la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta mahadsan dabo xasaan maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqanaa deegaan hoostaga degmadaasi walaalka cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan haya dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale u soo xiray inta badan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka waraha dhoobley ee duleedka degmada bu'aale waxaana intii dowladu ay socotay laga faa'iiday waxyaabo fara badan duruustii lagu qaatay dowradan waxaa ka mid ahaa towxiidka fiqiga salaada xusnul khuluq xijaabka iyo ciwaano kale oo muhiim u ah gabadha muslimadda ah ee laga sugayo inay soo saarto jiil ku hagaagsan diintooda iyo caqiidadooda markii ay soo dhammaatay dowradu ayay qaar ka mid ah haweenkii dowrada loo soo xiray la hadleen idaacadda islaamiga ah ee al andulus dowrada saddex bir ayay noo socotay waxyaabaha aan ku qaadana waxaa ka mid ahaa alcilmu cilmiga inuu nuur yahay oo barasho waxbarashadana ay fiican tahay oo la barto ee xaquuqda sawjeen sawjada iyo sawjka xaqa isku leeyihiin inaas oo haweenka ay ka cabsadaan raggooda allah subxaana watacaala xaqa ay ku leeyihiin ay gutaan waxaa kaloo ka mid ahaa dowraadka saddex bir oo noo socotay inuu xijaabku waajib yahay uu nagu waajibiyay allah subxaana watacaala oo laga rabo gabdhaha muuminaadka inay xirtaan sida gabdhihii hore oo asxaabiyaadkii iyo nabigeena calayhi salaatu salaam gabdhihiisii waxaan codsanayaa inay walaayada noogu soo celiso in badan ilaahay ku yiranay duruustan oo kale ayaan ka codsanaynaa
cuhmaan bin cafaan saddex maalmood waxaa ka mid ah in cilmiga la barto waxaa ka mid ahaa xuquuqda uu leeyahay xijaabka waxaa ka mid ahaa in la iska dhaafo xanta iyo isku darka waxaa ka mid ahaa sida islaaxa baynannaas dadka dhexdooda in la wanaajiyo dowradan ayaa qayb ka ah xamle dacwadeed uu wado maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale gaar ahaan maktabka dacwada kaas oo dowraad siiyey qaar ka mid a xaafadaha degmada bu'aale kuwo kalena haatan gacanta ku hayaa mahadsanid bukhaari kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo beesha tuni ayaa kusoo gabagaboobay deegaanka kunyuburow ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya marwaan maxmed munaasabadan ayaa aheyd mid lagu soo gabagabeynayo kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo ndheergaradka beesha tunne taasoo ka dhacday deegaanka kunyabarow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa kulankaani barbar socday dowlad diini ah oo ay muddo halkaasi ku qaadanayeen odayaashii waxgaradka beesha oo ay tiradoodu gaarayso iyo toddobaatan iyo kow xubnooda waxaana kulanka looga tashanaya arrimo fara badan oo muhiim ah gabagabada kulanka waxaa ka soo baxay bayaan ay ku qornaayeen qodobo dhowr ah waxaana halkaasi ka akhriyey mid ka mid ah waxgaradka beesha beeshu waxay adkaynaysaa ku dhaqanka shareecada islaamka beesha waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay gaalada iyo kuwa la jira ee murtadiinta ah ee meel walba ay joogaan beeshu waxay ballan qaadaysaa dardargelinta dacwadda miy iyo magaalo beesha waxay ugu baaqaysaa dadkeeda inay buuxiyaan goobaha waxbarashada rag iyo dumar beeshu waxay ballan qaadaysaa deegaanadeeda inay ku nabad helayaan dhammaan muslimiinta isla markaana aysan oggolaanaynin inuu gabaad u noqdo murtadiinta beeshu waxay caddaynaysaa in hiil iyo hoow ay la garab taagan tahay wiilashooda mujaahidiinta ah beelaha muslimiintana waxay uga baaqaysaa sidoo kale intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka beesha tunne suldaan maxamed cabduqaadir isagoona nabadoonnada ugu baaqay in waxbarashada lasii siyaasado meeshaan ballamo badan aan qaadnay bayaankii meeshaan laga akhrina waa ogeedeen wadatashii kale oo ka soo baxay oo nuqubada hadda bay ay wadaan warqadahoodana waa ogtihiin waxyaabo badanaa lagu ballamay ballantuna waa diin ilaahay aan ka baqno ballantaas aan qaadnay ha laga soo dhalaalo beesha markaad halkan ka tagtaan nin walba gurigiisa u seexanin isbeddel ha laga arko waxaan kaloo dardaarmayaa tuulooyinka waxaa ka furan macallimiin la tababaray dugsiyadoodaa ka furan ninkii baadii jira waa inuu dugsiyadaas ku xirmaa ninkii magaalada jooga waa inuu masaajidda xalaqaadka xaadir ah waxbarashada in lasii siyaadaya la rabaa ballantii aan ka soo dhalaalno ilaahayna aan ka baqno uurkeenna afkeenaan ha islahaado kulankan allaha nagu cafiyo ugu dambeyntii waxaa halkaasi kelimo dardaarna ah ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed cabdu cabdiraxmaan insha allahu tacaala dowladda waa dowraadka qabaailka ka mid yihiin nabadoono badanna waa fadhiyaan beeshana iyadaa soo diyaarsatay mas-uuliyaddana waxaa weyaan waa la idin weydiin doonaa qof kasta waxaweyan qabiilkiisa waa la weydiin doonaa soo diyaarsada dadka waxa weyaan diinta gaarsiiya dacwadana dadka hala gaarsiiyo waxa weeyaan insha allahu tacaala mas-uulna waa tihiin qiyaamana waa la weydiin doon weydiin doonaa jazakum allah khayran ilahi subxana wataala waxaan weydiisanayna ummadda inuu noo islaaxiyo kan xumaha iyo khayaanada ku dhexdooda allaha ka qabto ummadda allah islaaxiyo deegaanka waxaa weyaan allah noo islaaxiyo ilaahi subxana wataala waxaan weydiisanayna acmaasha naga aqbalo beeshana waa u mahad celineynaa beelaha kalena waa u mahad celineynaa juhdiga ay bixinayaan iyo odayaasha si guud khayr allah siiyo miisaanka xasanaadka allah u saaro dacwadaa noo ballanah ee dadka diiniga laga gaarsiiyo odayaashaana waxaa noo ballanah wixii hore aan uga ballan in la fuliyo insha allah taala waa idinka arki doonaa hadda afkaaga dhawaaqdeen ficilna saaxada dadkaan ka arki doonaa deegaanadaan ka arki doonaa tuulooyinkaan ka arki doonaa saana la iskaga maharayn jazaakum allahu khayran hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed waad mahadsantahay marwaan ugu dambeyntii ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday iyo deegaan hoostaga degmada baardhere ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa faahfaahinaya munaasabadana si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo ay bandhig ku sameynayeen ardayda iskuulka alfurqaan ayaa ka dhacday xarunta iskuulka deegaanka shanqolow ee hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo ugu horeyn ardayda ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه ومن مالي شرف أن أقف أمامكم راغبا أن نتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين النون الساكنة والتنوين وأحكامها أولا تعريف النون الساكنة النون الساكنة هي نون التي لا حركة لها وهي تخرج من طرف اللسان مثل من أنعمت ثانيا تعريف التنوين التنوين هو نون الساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطأ ووقفا وعلامة ضمتان مثل نار أو الفتحتان مثل خيرا أو الكسرتان مثل راسق ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللعب والكبن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا على غربته الدهر ينهره بالذل والمن sidoo kale waxgaradka waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka deegaanka shanqolow oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u boogaadiyey heerka waxbarashada ardayda iyagoona u mahad celiyey macallimiinta iskuulka alfurqaan
madi waalidiinteena iskuulka mag mahadnagaane dadki suurageliyey dhaawan gaabiyey iskuulkan muhiimad weyn inka fadhi dadki hagalgaalina ang mahadnagaan marka ma in sheegane dhammaan bulshada deegaanka iniyoo meenaha ku faa'iidaysadaan walbarashada anaga haytan gurigeenga ilaahay nin sheene ciidanka faraxsana macalimiinta maynana jazaakum allahu khayr juhdigin ilaahay siin barakaaye dadweynaha ka nool macnaha deegaanka shanqolow maylana arga haytan walageedka antiyaala oo macnaha gabdhaha muslimaadka eh oo xaasaska eh idoojo degan iyo gabdhaha yareerka eh iyo ardaydii arigu haytan geekan eh faa'iidadaas marka kuma qanaaten halaka halha ku qiib galoy halan koy hal ku faa'iidaysaday jazaakum allahu khayr may kale macnaha si gaar aan ka mahadnagay tarbiyatu tacliim oo gobolka gedo jazaakum allahu khayr dadaalka iyo juhdiga aad macnaha xagga tarbiyada nin wada insha allahu raxmaan kiinka mahadsanna waana kay faraxsanna waana ilaahay ka mahadi inshaaki dhawaayana insha allahu raxmaan dadaalka si nin lama raba lena maylana marka dadaalkan iyo juhdigan iyo macnaha in sheegada waxbarashada inta yaalla lan walow ogaadoy hala ku qiibgaloy hal bardoy hal ku faa'iidaysadoy maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga gedo ayaa dadaal xoogan gelinaya tayada iyo tacliinta kor u qaadidda iskuullada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gedo walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu